alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbihi waslama tasliiman kaiira ilaahay ka abaalmarya kelmadda aad iyo aadka u qiimaha badan le sheekhu inoo soo jeediyey inagana ilaahay haynaga dhigo kuwii ku intifaaca wacdiga iyo waanada loo sheegayo sheekh su-aashan waxau leeyahay u horeysa haddii aan soomanaa kadibna anoon afurin roobu bilaabmo kolley waa sidaas shalay oo kale dhacday oo roobkaasi uu ixanibo meel igu xanibo anigoon afurin dabeedna aan afuro salaaddii maqhrib kadib ama habeenkii gudihiisa talo arrintaasi soomkayga wax ma yeelaysa
alxamdu lilah wsalaaةu wasalaamu calaa rasuuli اllahi wcalaa alih wasaxbihi waslama tasliima kaiira nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo jideeyey inaguna baaqay tusaalena inoogu ahaa in qofka muslimkaah uu dedejiyo afurka idaa aqbala leylu min haahunaa waadbara nahaaru min haahunaa wagarabat ishamsu faqad aftara asaa'im haddii habeenkii halkaa uu ka soo fool yeesho maalintiina halanka daba jeediso qoraxduna ay dhacdo qofkii soomanaa wuu afuray ama waxa cuno oo cabo ama waxna yaanu cun waxna yaanu cabin khalaas soomkii u dhammaaday oo ilaahay baa yihi uma atimu siyaama ila leyl markaa sabab aad naftaada usii qadiso gaajiya haraad aad ugu sii haysaaba ma jirto iyadoo qoraxdii dhacday waayo soom kuuma jiro ajarro kaaga kordhi maayo afxidhnaantaa aad sii afxidhan tahay nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay ummaddiisa waxyaabaha khayrku uu kaga xidhay arrintaasi inay ka mid tahay laa tazaalu ummatii laa tazaalu ummatii bikhayrin maa lam tantadir bifiriha nujuum ummadaydu khayr kama suulayso intaanay afurka la sugin xidigaha xidiguna waxay soo baxaan marka ay qoraxdu xoogay dhacsanaato xidigaa dee waaweyn mooyaane qaarkood maalintiiba la arko xidigaha waxaa loo jeeda aan maalintii la arag habeenkuun muuqdaa dee markuu gabalku si fiican u dume ee jawigu uu madoobaado ayuunbaa la arkaa markaa khayrkiibaa ummadda kaga xidhan afurka dedejintiisa haddii roobu ku xidhay waxaad ku afurta aada helayso inaad afurto wey afurku shardi maaha qofku wax waaweyn inuu cuno ama wax weyn uu cabo xabado timiraha qofka muslimkaa afur ugu filan hadduu waayana biyo uu ka bado marka hadduu roob da-ayo roobkaabaad ka cabi kartaa waad ku afuri karta marka haddii aad afurkii dib u dhigto salaada maqrib kadib aad afurtay waad khilaaftay sunii nabiga caleyh salaatu wasalaam nabiyu kaana yuftir qabla an yusaliya almaqrib su anas bnu malik taanu salaada maqrib tukan buu nebigu caleyh salaatu wasalaam afuri jiray salaadiisa iyo afurkiisa afurkiisa ayaa horeeyey haddii sunnaha nebiga aad khilaaftayna ajarkii aad sunnaha sida gaarkaa uga heli lahayd ayuunbaad waayeysaa laakiin soomkaagu waxba noqon maayo oo soomku kaa buri maayo wallahu aclam
baaraka allahu fiik wajasaaka allahu khayr su-aasha labaad waxa uu leeyahy sheekh facrabi ku qorantahay waa facrabi dheer laakiin markaa soo war waxay noqonaysaa waxaa dhacda wadamada qaarkood inay ama beledkeena ha noqoto ama dibaddaba in dumarku ay iskugu yimaadaan masaajidka oo afur jimaaciya ay samaystaan oo ay dhexdooda iyagu dumarku khaas ahaan isku soo ururaan iyadoo ay jirto weliba ay dhacdo mararka qaarkood in qaarkood masaajidku aada uga fogyaho ilaa rubuc saaca ay u socdaan mararka qaarkoodna gabadha waxay kaxaysataa gaadhiga oo iyadaa keligeed kaxaysato goobtii ku tagda musalla marka talow arrinta xukunkeeda muxuu noqonayaa isku iftaarka noocaasi ah
waxa ay sameeyaan dadka qaarkood soom jamaaci ah oo sunno ah waxay ku ballamaan maalmaha qaarkood inay si wada jir ay u soomaan kadibna waxa ay sameeyaan iftaar jamaaciya si wada jira inay meel ugu afuraan waxyaabo kalena waa raacaan sida duca jamaaci oo kale xarakaadka qaarkood oo bidcada lagu salliday ayaa raggood iyo dumarkooduba qaar ka midii sidaasi ay yeelan arrintaasina waa arrin bidco ah nabigeennu calayhi salaatu wasalaam soomka sunnaha dadka waa ku dhiirigelin jiray laakiin ma odhan jirin asxaabtiisii khayrka badnayd isagoo dhex joogaa beritoole waa isniine si wada jira aynu u soonno waxaana inoo ballana meel heblaayo inaynu ku wada afurno sidaas oo kale waxaa la mid ah in habeenada qaarkood lagu ballamo meeloo la yidhaahdo meel heblaayo inoo ballana qiyaamuleyl jamaaciyana waynu samaynaynaa hadee jeeraalana aqraad xarakiya ama xisbiya ujeeddooyin xagga xisbigaa ololo loo ololaynaya ama dadka qaarkood oo la rabo in lagu kasbado ayaa arrimaha noocaasa waxa weeyaan kalifay marka nebigu sidaasi ma yeelin bal nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadu markii ay salaadda ku xidheen salaatuleelka isagoon ogeyn waa kii arrinka noocaasiya ka joojiyey isagoo uga baqday in lagu faral yeelo soom jamaaciina ma samayn afur jamaaciina ma samayn marka arrinta noocaasi waa arrin caana oo jirta wax saxana maa waxaanay ka mid tahay bidcooyinka diinta lagu soo daray soomku waa garanno waa cibaado afuridduna waa cibaado qofku inuu dad afuriyo lafteeduna waa mid ajir laga helayo laakiin waxaa la diiday waa suuradan iyo qaabkan cibaadadii loo yeelay ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aanu u samaynin dumar haddii ay tahayna waaba kasii xag jirtaayoo dumarku dee aslan waa inay guryahooda ku nagaadaan ilah wuxu uhi waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruj aljaahiliyati luula guryihiina ku nagaada oo ha u banbixina dumarkii jaahiliyadu siay u banbixi jireen xaaje iyo dan lagama maaro lagama maarmaan oo laga fursan waayo unbay gabadhu gurigeeda uga bixi karta xataa salaada waxaa u fadli badan inay gurigeeda ku tukato oo nebigu calayhi salaatu wasalaam buyuutuhuna khayr lahuna buuli ragga nebigu wuxuu ku hi laa tamnacu ima allahi masaajidal hadday masaajidka tegayso ninku inuu u diida maaha haddii shuruuddii bixitaanka ay ilaalinayso shar iyo fitnana aan looga baqahayn inay iyadu keento ama iyada lagu falo laakiin nebigu dumarkiina si kul si kale ula hadlo wuxu uhi wa buyuutuhuna khayrun lahunna guryahooda inay ku tukadaan baa u khayr badan weli waktigan aynu ku jirna oo wakti fitno weeye waxaana laga yaabaa inay caruurtii dayacmaan oo gurigii dayacmo oo ninkii waxa weeyaan uu dayacmo marka arrimaha noocaasa dumarku inay iska daayaan baan kula talinaya wallahu aclam
baaraka allahu fiik wajasaaka allahu khayr su-aashana sheekh waxay odhanaysaa qof leh xanuunada sida jinka iyo sixirka ayaa waxaa dhacday inuu miyirdoorsoomay suxuurtii ka hor xaaladda noocaasuu ku sugnaa ilaa salaaddii duhur la soo gaadhay intaa xaaladda noocaana ku sugnaana miirkiisu maqnaana biyo ayuu cabayey iyo raash marka muxuu noqonayaa xukunkiisa qofka saas
qofka soomani haddii uu galo kaybuuba ama miirdoorsoon miirdoorsoonkaasoo maalintii oo dhan haya qofkaasi soom uma jiro saa culimmada badelkooda ay ku tegeen haddiise maalintii wax ka mida qofku uu soo meeraabo idaa afaaqa juz-an min annahaar walow haba yaraadabee oo miirku u soo noqdo soomkiisu waa ansaxayaa mar haddii habeenka qayb ka mida ama habeenka bilowgiisa ha noqoto ama dhexdiisa ha noqoto uu niyeystay inuu berri uu soomo soomkiisu waa u ansaxayaa cunistaa wax uu cunay ama uu cabbay isagoon iskala garanahayn oon is ogeyn waxay iyadu la mid tahay cunista wax cuno ama uu cabo qofka ilowsani kaana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi man akala man aw shariba naasiyan falyutima sawmahu fainamaa acamahu allah wasaqaah qofka wax cuno ama wax cabo isagoo is ilowsan soomkiisa ha dhammaystirto ilaahay baa subxana wa tacaala waraabiye oo quudiyey wallahu aclam
baaraka allahu fiik wajasaaka allahu khayr koley su-aalaha had iyo jeer wakhtiyadoono kale iska soo noqday ka mid tahay sheekhu inuu rabadaaladii hore la weydiiyaan malaynaya laakiin haddana haddaynu ku soo celino sheekh waxa uu leeyahay asalaatu khayru min annowm labada eedankee baa lagu daray
asalaatu khayru min annowm waxay la socotaa aadaanka salaada subax aadaanka salaada subaxna waa ka dambe ka horamaha aadaankii salaada subax maqsuudka ka hore laga leeyahay waa in qofkii salaatuleyl u taagnaa uu garto waagii inuu dhow yahay oo salaadiisaa uu soo gebagabeeyey qofkii hurdayna waa inuu kaco si ugu diyaargaroobo salaada subax liyarjica alqaa'im waliyastayqid annaa'im marka aadaanka ay ku jirtaa waa aadaanka salaada subax xadiidka qaarkood alaadaan alawal lagu sheegayna wuxuu aadaanul awal noqonayaa marka iqaamada loo eego oo aadaankiiyo iqaamada labadaba aadaan baa laydhaha aadaan waa bimacna aliclaam oo ogeysiin labaduna oo ogeysiin oo midna dadka waxaa la ogeysiinaya waktigii salaadu inuu soo galay oo waa aadaanka midna dadka waxaa la ogeysiinaya waktigii salaada loo kacaya in la gaadho waa aqiimka weeye marka axaadiiu wallaahu aclam daahirkeeda marka la eego sidaasay u muuqataa in aadaanka dambe la raacinayo asalaatu khayru min annowm oo ka hore aan la raacinahayn
baaraka allaahu fiiku jasaaka allahu khayr su-aashana sheekh waxa uu leeyahy waxaanu nahay dad waaweyn waxaanu ka sheekaysanaa had iyo jeer dadka siyaasiyiinta ah waxyaaba ay canaan iyo waxa ay qabteenba marka arrintaasi ma xan bay noqonaysa
haddii aad ku sheegaysaan dadka waxay karaahiyeysanayaan oo ay dhibsanayaan waxay noqonaysaa xan weliba waa xanta nooca u daran xanta waxa u daran bay idhaahdaan culimadu sida sheekh ibnu cuthaymiin uu idhaa raximah ullah xanta la xanto culimada iyo xanta la xanto dadka madaxda ee muslimiinta ah waayo labadaasiba raad xun bay ummadda dhexeeda ku yeelanayaan xanta la xantaa raad xun bay ummadda dhexeeda ku yeelanaysaa oo labadaba haybadooday ridaysaa iyo meeqaankii dadka quluubtooda ay ku lahaayeen marka ninkii madaxdaa haddii la caayo oo la xanto oo xumaantiisa dadka loo sheeg sheego waxaa dhacaysa inay dadku karaahiyeystaan qalbigana wax ixtiraama aanay ugu hayn taasina waxay sababaysaa inaanay wax amara ka qaadan oo wuxuu u diidana aanay joojin waxa uu u dirana aanay qaban dabeetana waxaa lumaya nidaamkii iyo kala dambayntii oo wixii loo sameeyey imaarada iyo madaxtinimada iyo wilaayada waxaa saasoo kale meesha imanaya fawdada waa kala dambayn la-aan iyo dadku inaanay madax iyo mijo kala yeelan cid ummadda ummadda cid kala celisana markaa la heli maayo dulmiguna waa fara badanaya waxaa shaqaynaya sharculgaaba nidaamkii ka shaqaynayay kaymaha ee dugaaggu ay ku wada dhaqmayeen oo sidaa loo kala xoog roon yahay ayuunbaa markaa loo kala adkaanaya laysu tunjilecsanaya walihaada bay salafku aada uga digeen dadka madaxdaa in la xanto in loo duceeyana ay ku tilmaameen inay tahay sida saxda ilaa yidhaahdeen fudayl oo kale iyo imaamu axmed iyo low aclamu ana liya dacwata mustajaaba lajacaltuha fi limaam haddaan ogaan lahaa duco layga aqbalaya inay jirto si gaaro laygu ballan qaado ninka madaxdaa baan ugu ducayn lahaa lianna fii salaaxihi salaaxu salaaxu nnaas aw salaaxa annaas waayo hagaaggiisa waxaa ku jirta inay ummaddu hagaagto marka madaxda haddii loo duceyno waxa laga yaha ducada inuu ilaahay aqbalo iyaguna waa ku raynayaan ummadduna sidaasoo kale waa ku raynaysaa haddii ducada ilaahay u aqbalo laakiin in la habaaro oo la caayo la aflagaadeeyo waxba tari mayso fitan badan oo adduunyada ka dhacayna waxaasaa sababu noqday waxaana jira waxay culimmadu ku tilmaamaan alkhuruuj bilkalima waxaa laga yaabaa ninku inaanu hubban ninkii madaxdaa u qaadan laakiin uu dhiiri gelinaayo in had iyo jeeraale laga hor yimaado ama amar diidda lagu sameeyo arrintaasina waxay ka hor imanaysaa ilaahay amarkiisa aiicu llah waaiicu rasuula ya ayuha aladiina aamanuu aiicu llah waaiicu rasuula waulil amri minkum qeybta labada ummadda ka mid ee xantoodu ay halista tahayna waa culimada diintii bay dadka u hayaan ay barayaan ay u sheegayaan ay farayaan haddii markaa la xanto oo xumaanahooda dadka dhexooda laga sheeg sheego waxaa dhacaysa iyaguna inay bilaa qiimiyo bilaa haybad noqdaan oo ummaddu aanay diin marti uga noqon oo aanay waxba weydiin ila waxaan agtooda qiimo ka lahayn bay noqdeen dabeetana ummaddu diintii bay ka qadaysaa oo jahli bay dhex jiifaysaa xumaantuna ummadda dhexeeda waa ku badanaysaa marka labadaa qolaba waa in xantooda la yska ilaaliyo dadka madaxdaana inagu aad baynu u xamanaa fi lxaqiiqa iskuba dar wadaad iyo waran laba oo xanna uma aragno waxaa had iyo jeer ale laga sheegayo qofku haddii yahay qof naasixoo wanaag ka talinaaya wixii khalada u arkay ama xaqdarra ah waa inuu iyaga ula tago u idhaahdo waxaasi waa khalada joojiya wanaagga u faro xumaanta uu ka reebo fa afdalu ljihaadi kalimatu xaqin cinda sulطaanin jaa'ir jihaad waxaa u fadli badan kelmad xaqa oo nin madaxoo dulmi iyo tacadi samaynaya agtiisa waxa weeyaan laga yidhi marka waa in la iska ilaaliyo baaraka allahu fiikum xanta culimada iyo dadka madaxda ee muslimiinta wallahu aclam
baaraka allaahu fiik wajasaaka allahu khayr wali waqtigiisa gaadhi su-aashaynu kusoo gabagaynayno sheekh waxa uu leeyahy su-aashana kolley in badan kusoo noqnoqonaysay ilmaa maalmihii hore laga jawaabin waxaan ahay qof waswaas badan oo had iyo jeer naftayda waxyaabo kufriyaada iyo khatara ay igu sheekaysaa iyo waad gaalooday maxaad ka- ka tukan doontaa salaadaba maad iska daysid saa daraaddeed sheekh maxaad igula talin lahayd waxaase naftayda kusoo noqnoqonayaa dembi miyaana inuu ku dambaabaya
waxaa la idhahdaa waswaasku waa cudur halisa asalkiisuna wuxuu ka soo jeedaa shaydaanka oo weeraru ku hayo addoonka qalbigiisa waxa uu la doonaya halka uu ku wadaana waa diinla-aan iyo ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka fogeeyo marka arrinkaa dawadiisa haddii la rabo marka koowaad addoonka muslimkaah waa inuu taa garto oo hadduu wasaawistaa shaydaanku qalbigiisa uu ku tuuraya u haysta xaqaa'iq jirta wuxuu noqonayaa mid qaata amarradaa shaydaanku u yeedhinaya ilaahay subxaana wa tacaala uu kaga fogeynaayo taa marka uu garto shayddaanku ile waa beenaaloo run u sheegi maayo waa lugooye oo addoonka dantiisa ka talin maayo meel fiican u tilmaami maayee warkiisaa dee waa inaanu dhegaysan oon waxba ka soo qaadin waa inuu naftiisa ku idhaahdo ciddan kula hadlaysaa waa beenaale macnaa wuxuu kuu sheegayoo dhame ma jirto waad gaalowday buu ku leeyahay beenaalaa tee maan gaaloobin xaggaan ka gaaloobay soo anigan isagu inuu iimaan qalbigeega ku jiro maanaa gaalnimoba ku hadlay wax gaalnimoba maanigaa sameeyey haat burhaanak daliilkaaga keen iyo caddayntaada waa inaad taa kala hor tagto sida odhan jireen dadkii hore ee wanaagsanaa qaarkood marka shaydaanku wasaawistaa uu ku tuuro hal cindaka shaahidaani cadlaan laba markhaati ma haysata oo lagu kalsoonaan karo oo arrintaasi kuu fura xagguu markhaatiyaashiga keenaya shaydaanku arrintaasina waxay ka mid tahay min anfaci aladwiya allatii yucaalaju biha alwaswaas dawooyinka u qiimaha badan ee waswaaska layskaga daweeyo inaan warkiisaba la dhegaysanee beenaale inuu yahay aad ku xukunto aad tiraa waxa aad sheegaysa oo dhan waa beentaa ku maqli maayo amarkiisana aan la qaadana la yidhaahdo waan ku diiday yeeli maayo waxaad sheegayso waayo halkadii wadaabaan oga waa dawada ugu fiican weeye laakiin haddaad meel yaroo hoosu marka hore kaaga bilaabaya haddaad ka aqbasho marka dambena mid weyn buu kuu dhiibayaa ilaa dee heerkaa uu ku gaadhsiiyu ku idhaahdo maxaad ka tukanaysaa maxaad iska daalinaysaa maxaad ka soomaysaa maadaa muslimba ah horena halkan waa uga sheegay nin dhallinyaraayo ii yimi markii dambe ninkaasi waswaasku wuxuu la gaadhay ilaa xaddi iljunuun inuu washay oo uu masaajidada intuu ka istaagay hadda waa hargeyse uu yihi nebiba weligiiba ilaahay weli ilaahay weligiiba nebiye waa soo diri jiray nebi ilaahay uu soo diray baan ahay hayla yaabinay rumeeya tabicuu nebiy allahi ya cibaad allah nebiga ilaahay raaca addoomaha ilaahay marka wuxuu igu yidhi ma bishaa rabadaan ee bilatay manaan tukan manaan soomin oo maxaa kugu dhacay sheekh dee nin cilmi lahoo wadaadoo aalibulcilmigana waan ku ogaa wuxuu igu yihi sheekh bal cirka eeg cirkaan eega maxaad dareemaysaa dee ilaahay inuu iga sarreeyo dee bal qofkaan dareemayn ka war gaal baa anigu ilaahay inuu iga sarreeyaba ma dareemayaba haddaan cirka si kasta u eego markaa gaal baan ahaye ma gaal buu ilaahay salaadii soom ka aqbalaya dee maxaan iska daaliyaa buuhi waan iska daayidee daalkeeda ma daal baan kororhsadaa deetana su-aal baa weydiiye waxaan ku udhi onigo markii hore horta miyaanad muslim ahayn markaasuu ihi me muslim baan ahaa muslim baad ahayd wax gaalnimo miyaad ku hadashay maya wax gaalnimo miyaad samaysay inaad sanam u sujuudday oo kale ama kitaab qur-aan dee aad ku tumatay ama aad meel uskaga ku riday maya taana ma samayn caqiide xunoo gaalnimo miyaad aamintay sida inuu ilaah kala jiro iyo ilaahay inaanu jirinba iyo maya oo haddana maxaad ku gaalowday mabaad gaaloobimide markaa alaslu waa baqaau maa kaana calaa maa kaana oo sidii markii hore aad ahayd oo islaamnimadaadiia waa inaad ku baaqitay shakiga aad ka shakidayna macna ma laha oo alyaqiinu laa yazuul bishak wixii lahuba haddii laga shakiyo shakigu waxba xaaladii kama bedelee yaqiintii baa lagu shaqeeyaa hadalka ilaahay baa ku bogsiyo wuu ladnaaday aduu sanade kadib baa haddana wixii dib uu ugu soo noqday marka waxaan uga jeedaa dahaaradu arrinkaasi iga bilaabay buu ihi mabaad istinjoomba maanta o dhan inuu dabadiisuu faraha kula jiro suuligaa saddex saacadoonu ka soo bixin qofka taa haddaad ka yeesho haddana adoo toban jeer gacantii maydhinbu ku odhanaya soo tan qalalan mabaad maydhinba maanta o dhan gacmahaaga maydh salaaddii la tukay jamaacadii laga bax waxaa laga yaabaa in xataa waktigii salaada uu baxo gaar ahaan salaado waktigoodu yar yahay sida maqribka oo kale iyo salaada subaxi marka dambe salaadiibuu ku odhanayaa allahu akbarba maad odhan miyaad arag nin toban jeer ama labaatan jeer allahu akbar ku celinaya oo ragcado dhamme ay dhammaanayaan isagoo weli salaaddii xidhan wuxuunbaa ku odhanaya mabaad odhanba hadda wuu yidho adigu adigan maqlaaya weysadii baa kaa jabtay bal nebiga calayhi salaatu salaam xikmadiisa balag siduu u daweeyey ninbaa looga cawday shukiya ila nabiyi arajul yukhayalu ilayhi annahu yajidu shaya fi salaa ninbaa rasuulka loo sheegay ninkaa wuxuunbaa ku odhanaya marka salaada uu galo neef baa kaa timi halkanuu igu yimi inuu dhallinyaro daalibucilmiya isaguna waswaaskaa lagu salliday garan maa waxay ga soo doonaan qolada wasaawistu eh dabeetana wuxuu yidhi markaan salaada galo ayuunbuu naqasiga imanaya waxaan ku uhi miyaad maqashaa dhawaaqeeda suui ma ma maqlo ma kuu soo urtaa may iima soo urto waxba weyse kaama jabin haddaba iska daa xadiidkaa nebiga calayh salaatu wasalaam ayaan ka duulaayay nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu uhi laa yansarif xataa yasmaca sawtan aw yajida riixa weligiiba shaydaanku ha kugu idhahdo waxbaa kaa yimi ha dhegaysan warkiisa shaki salaadaada ha kaga bixin weysaadana ha ku jabin ilaa aad urteedii ay sankaaga soo gaadhayso ama sanqadheedii aada maqlayso bimacnaa ilaa aada yaqiinsanaysa weeye inay weysadu kaa jabtay shaki salaadaada ha kaga bixi ilaahayna shaydaanka qofku waa inuu ka magan galo waa daciif shaydaanka kaydkiisu ina kayda shayaani kaana daciifa laakiin adigu haysu jabini ilaahay subxana wa tacaala ka magan gal ilaahayna ka bari inuu xanuunkaa kaa kaxeeyo ilaahayna waa u weydiinaynaa dadka xanuunkaasi ku dhacay awoodooda iyo xeeladooda waxay iskaga difaaci karaanoo qura maahe inuu ilaahay subxana watacaala ka dulqaado waxaan markaa ku gebagabaynayaa su-aasha waxaa la socota waxyaabaa shaydaanku uu qalbigeega kusoo tuuraayo se waad gaalowdoo kale miyaan ku dambaabayaa maya haddaanad wixii aaminin oonad u hoggaansamin waxyaabaa gaalnimada shaydaanku qalbigaaga kusoo tuurayo kuma gaaloobaysa saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay ku yidhaahdeen rasuulka ilaahayow waxaa qalbigeega ku soo dhaca wax in samada aanu ka soo dhacnaa ay nagala fududdahay inaan ku hadalno oo waa maxay waxaa nalagu odhanayaa uun haada allaahu khalaqa alkhalqa faman khalaqa allah ilaahay waa kan khalqigoo dhan abuurae ilaahay yaa abuuray nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi awajadtum daalik oo arrinkaa miyaad dareenteen haabay yidhaahdeen nebigu wuxuu uhi daaka sariixu liimaan shaydaankiibaa meel kaloo idinka mara markuu waayey iyo si kaloo xumaan uu idinku rido ayaa waxay taladiisi ku soo ururtay waswaaska noocaasa inuu qalbigiinna kusoo tuuro ee waxa noocaasa markaad qalbigiinna ka dareentaan ilaahay subxaana wa tacaala ka magan gala shaydaanka markaa nebigu muu odhan mar haddii waxaasiba qalbigiinna uu ku soo dhacay waad gaalowdeen waxaad qalbiga ku gunuday oo aad aamintay oo sal dhigtay mar haddaanu noqon ee wuxuu yahay khataraadka waxaa qalbiga kusoo duulduulaya iyo wasaawistaa shaydaanku uu kusoo tuurayo taa kuma gaaloobaysid sidaa nebigu uu sheegay inu isaga difaac wallahu aclam waxka bilahi towfiiq sala allah calaa nabiyina maxamed